الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرkii لixaad kitaabka سلم التوفيq إلى محaبة الlahi على التحقيq فصl وينqض الوضوء ma خرج وينqض الوضوء ma khرجa min السaبيلayn إlا الmني waxaa laga hadlayaa waxyaalaha weysada buriya wayanqudu waxaa buriya alwuduuca weesada asbaabta weesada burisow ay beesadii meesha ka baxayso maabaa buriya kharaja soo baxay min asabiileyni labada wado xaggooda ka soo baxay xagga labada wadood wadada kaadidu ka timaado iyo wadada kale wix allaale wax allaale wixii ka soo baxay baa burinaya ila almaniya manida mooyaane manidu iyadu weesadii burin mayso manidaas marka waa maniyu shaksi nafsi qofka manidiisa ee marka u horeysa soo baxda manida marka weeso ma keenaysa waxay keenaysaa qubays waxaa la yidhaahdaa qaacidadu waxa weeye kullu maa awjaba aclama alamreyni labada amar kan weyn shay kasoo waajibiya bikhusuusi shayga hooseeya ma waajibinayo bicumuumi marka manida in laga weeseyso weeso iyo qubays qubays baa weyn waayo ilal maniya manidii mooyaane wixii halkaa kasoo baxaa burinaya labada wado waxaa kaloo burinayaa wamasu qubulil aadamiyi aadami cawradiisa hore taabashadeed haddii aadami cawradiisa hore la taabtana weysadii way burin keebaa weysadiisu buraysaa kii wax taabtay taabasho hadday arrintu ta oo meeshuna cawradii ay tahay kan wax taabtay bay ka buraysaa kan la taabtay kama burayso xubinkii cawrada ahaa hadduu xataa isagoo qofka uu ka go-ay la taabto magaciisi war mar hadduu meesha weli yaal weysada waa buraysa ayb marka cawrada taabashadeeda hadduu qofku isagu iska taabto weysadi waa buri xiniyaha iyo maaha maalan ragga marka laga hadlayo waa cawrada waxa weye dhanka kaadidu ka imaanayso dayib meeshaa timaha hoose ka baxaanaya ma aha qofkii dumarkaas sidoo kale waa cawradii weeye bes aadami baa la yihi cawradii la taabto rag iyo dumar wuxuu doono ha noqdo hadduu nool yahay iyo hadduu dhintay hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahay waa isku mid weysada waa buris ilmihii yarka ahaa qofkii cawradiisa taabta weysada waa bur qof weyn qof yar qof dhintay kan wax taabtay bay ka budho aadami cawradiisa horaa leegi xayawaanaadka kale haddii meelaha ay ka kaadiyaan ama ka digoodaan la taabto waxba buri mayaan weysadaasi waa jidhaa ow amase xalqati duburihi dabadiisa wareegeeda dabada wareegeeda meesha wax ka soo baxayaan dabada intaa yari ku wareegsan hadduu taabtana ama cid ka taabto isagii waa ka budh waay bilaa xaa-ilin teed la-aan ama astur la-aan taabashadu markay dhacayso labada jir waa inay istaabtaane xaa-il waa inuusan u dhexayn horta waxaan ka booray xalqata dubuuri bibadnil kafi sooma calaa casha beerkeeda ama faraha beerkooda intaa isdabasho calaa casha iyo faraha labadaas sac markii saa laiskugu daboolelo xoogaa saa laiskugu xambaara yar si foodan hore xoogaa qaar u gaaro suulkana suulka la dul saaro intaasaa wax burinaysa madaxa sare haddii cawradu taabato iyo cidiyaha iyo waxaas ma burayso bilaa xaa-ilin haddiise xaa-il u dhexeeyo mare iyo karin iyo wax jaani u dhexayso weysadii waa ma burin waxaa kaloo weysada buriya walamsu basharati اljnabiyati gabar ajnabiyad ah jirkeeda taabashadeeda maca kibarin weynan maciis lala qabo waxaa la taabtay gabar ajnabiyaha jirkeeda waxaa la taabtay waa jir iyana waa ajnabi maxram maaha maca kibarina waa laba qofoo waaweyn baa istaabtay oo rag iyo dumar kale ah haddii ilmo yaroo saqiiroo weyra ama gabar yaroo saqiirada iyo nin istaabtan waxba buri mayso maca kibarin weyni waa inay jidho marka waxaa jira lamsi iyo masi hadda masi waaba ka soo hadan lamsi iyo masi lamsi midka laamka wata laba shaksi buu ka suuroobi karaa waaye waa laba qof oo jirkooda istaabtay nin iyo haweeney buu ka suuroobi karaa lamsigu weliba laba qof ha noqdee rag iyo dumar waa inay kala yihiin jirkoo dhan meel la taab meeshii la taabtaa waa meeshii kale hadday mar tahay lamsi meel allaale meeshii la taabto waa meeshi kale weysada waa burus kan la taabtay iyo kan laga taabtayna waa ku burasa labadan rag iyo dumarkaa istaabtay labadii waa ka budh waxaa weeye waa inaan maxramnimo ka dhaxayn ama labadooda midkood yarayn laakiin masigu oo oo cawrada xaggeeda rag iyo dumar ma kale leh qofki isagii baaba iska burinayay ilmihiisa xalay ka dhashay hadduu cawrisa taabtay buuriyaysa waa buras waayo laba laba raga iyo laba ma kale leh dhankasi ka imaanaysa basharada marka waxaa leeyahay jirka maqaarka carabku waa la mid cirid ciridku waa la mid laakiin iliga cidida tinta haddii intaa taabashadu dhacdo ma burin bashara jir maaha maqaar maaha ilugu cididuna maaha timuhuna maaha saddexdaas waxba ku burimayaan haddii gacantooda iskaga dhacdo ama jirkooda waaya gabadh ajnabiyad ah waa gabadhee midan nikaaxeedu u bannaan yahay gabadh uu guurs guurkeeda u bannaanaan lahaa wey wax maxramnimaa kama dhaxayso nasab iyo ridaac iyo musaaharo marka maxramku waa sideed iyo toban buu yidhi toddoba nasabka ka imaanaya hooyadii gabadhow dhalay walaashii la dhalatay eedadiis habaryartiis waxa weeye walaalkii gabadha uu dhalay intaas iyo walaashiis gabadha ay dhashay toddoba soo maaha intaa waa toddobo waa nasabka toddobana waa toddobadooda kaleo ridaacay ka imaanayaan hooyadii nuujisay iyo gabadhii caanaha wada nuugeen iyo halkaas ka imaanayaan hooyadaas nuujisay naaska islaantii la dhalatay iyo toddobada kale xaggee ka imaanaya toddoba iyo toddoba waa afar iyo to waayo afarna xididnimaday ka imaanayaan weysadii ma burinayaan islaanta uu qabo hooyadeed koow islaanta uu qabo gabar ay dhashay nin kale u dhashay labo aabbihiis islaan uu qabo xaaska kaloo aabbihiis saddex wiilow dhalay islaan uu qabo afartaas musaahara la yidhahdaa iyo afari tii hore afar iyo tobanka hore iyo afartaas sideed iyo toban kuwo kaloo dhanka jamciga ka yimaadaa jira haweeney iyo nin maca kibarin waxa weeye l inay labaduba wen yihiin hana balaqaa xadda shahwa labada istaabtay dad waaweyn waa inay yihiin waaweyn fog maaha dad ishtiha gaaray waa inay yihiin oo gabadhan nin dabci saliima leh hadduu arko waa inuu guur u ishtihayn lahaa wiilkana gabadh dabci saliima leh hadday aragto waa inay guur u ishtihayn lahayd la dhihi mayo toddoba sano waa inay gaaraan waxaas kale dadku waa kala duduwan yihin waxaa kaloo wasada buriya wasawaalul caqli caqliga zuulidiisa caqligu waa maxay tamyiiz caqligii baa zuulay caqligu waa waxa waxa xun iyo waxa wanaagsan lagu kala garto waad caqligu muxuu ku zuulayaa dee qofka hadda hadduu seexdo soo caqliga kama tegin waxba ma lama socday waxa uu la ogyahay ma leh indhuhu intay soo jeedaan buu garan karaa waxa ka yimid haddii mar indhahu seexdaan bis weliba hurdada calaamaadkeed waxaa ka mid a qofku hadduu riyo arko iyo waxaas inuu seexday baa daliilo ah lulmadu laakiin waxa weye waa qof dadka hadlaya codkooda maqlaya aan fahmayn ilaa iska lulmaysanya ama waa waashay ama miyir daboolanba caqliga ku tegay ama waali ama sarqaan masada waa budhe hurdo maxaa la yihahdaa istirkaau acshaab dimaaq maskaxda xididadeeda baa dabcaya bisababi ruduubati اlabkhirati الshaacidati min almacidda bukhaar iyo hawo ka baxaysa caloosha baa xagga maskaxda u baxaya markaa maskaxda xididadeeda baa soo dabcaya qofkii isagoo wuxuu arkaya sii noogsanoo sii gam-ayo indhaha isku hayso hurdo u baahan waxyaalahan kaloo dee junuunku waa qof qalbiga aan waxba ka garanay waa waalanyahy awood junuun waxaa la yihahdaa waalida qofkiioo garashadiina ka tagtay awooddiina haya iyo dhaqdhaqaaqi qofka isagoo waalan xoog leeyaho oo waxlaynaya dhaqdhaqaaqayaao waxaa weeye laakiin caqligii baa ka maqan qalbiga garashadii baa ka tagtay iqmaa waa miir daboolan dareenkii waa ka tegey qalbiga xubnihiina waa miir daboolo waa dhacay kane waa miir daboolanya isagu sida kii waalnaa ma shaqaynayo sukri waxaa la yihahdaa caqligaa qofka wax ka derdereen hadalkiisina waa isku dhexdhexyaacaya wazawaalulcaqli caqliga oo zuulo wey hurdadaa iyo waxaasoo dhan caqligu mar hadduu zuulo wasadi waa budho ilaa nawma qaacidin mooyaane mid fadhiya hurdadii kaasoo mumakinin makaniyey maqcadatahu maqcadadiis dabadiisa iyo dhulka makaniyey afargeeskaano kale u fadhiistay dhulka ama wax la mid saa ugu hayaa dabada sidaasoo ku gama waysadiisa waa u jirda masaajid kastoo iska ictikaafsan buu saa iskaga gamay saacado badan buu rabaa inuu ictikaafsanaado ama ku jiro ama maalmo saasuu ku seexdo waysadiisa waa u jirda waay marka qofka waa inuu meeshaas uu baryaha ku hayaa kow qof abuurkiisu dhexdhexaad yahay waa inuu yahay bay dhahaan macnaha qof jir weyn oo aada u ballaaranna ahayn qof caataa oo qallalayna ahayn sidii uu ku seexday waa inuu kusoo tooso isagoo tabti ah qaabka u fadhiya markuu gam-ay hadduu kusoo tooso wey waay xataa gaariga u saaran yahay iyo daabadda iyo hadduu saa ugu fadhiiso waa waa caadi qofka saa u fadhiya waxba ka imaan maya faslun yajibu waxaa waajiba alistinjaau istijaysi min kulli radbin shay kasoo qoyan laga istijayso kaasoo khaarijin ka soo baxay min asabiileyni labada wado hayr almaniyi xaaluha mani waxaan ahayn hayr almaniyi manida mooyaane wax kasta waa laga istijaysanaya soo baxay oo labada wado ka soo baxay manida waxaan ahayn ayb marka manidaas iyada laga istijeesan mayo alistinjaa wixii daahira xataa hadda day soo baxaan qofkii xabad dhagaxa ka soo dhacay quruuruxa wax lamida bahal baa ka soo baxay waxba si jawaajibi mayso waa iska sunna mooyaane waaya sidaa marka ay dhacdo shayga waa inuu qoyan yahay waxaa lagu isijeestaa biyo ama dhagax ama wixii dhagax macnihii qaba dhiig iyo waxaa hadday ka yimaadaan xataa waa laga isijeesanaya khaariji min asab hayr almaniy manida mooyaane ilaa an yadhura almaxallu ilaa maxalku ka daahiroobayo waa in meeshii la dhaqo ilaa maxalkii wax ka yimaadeen ka daahiroobayo maxalki waa inuu daahir noqdo macnaha halabatu danni malahaada hadday qaalib u noqoto meesha wax ka dhaqaysa in hadda nadiif tahay bes intaasaa kugu filan aw yamsaxuhu waaye ama waa musixin ilaa an yadhura almaxalu aw yamsaxuhu uu ka masaxayo halaaa masaxaat saddex masax saddex dhagax saddex qori ama hal dhagaxoo saddex dhinac leh buu ku masaxaya haddii saddex jeer markuu marsho weli meeshii wax laga sii tiro u baahan tahay waa la badinayaa tiro isdheerna ha laga dhigo sida sunnaha ah ilaa saddex jeer waaba kan aw agara ama kasii badan wain baqiya ilaa an yanqaa ilaa uu ka dahirmayo almaxallu maxalku ilaa uu ka dahirmayo waa an dhagax waxba soo qaadayn wain baqiya alaharu haddii doono raadkii ha jiro raadkii hadduu doono ha jiro dhagaxu wuxuusan suulin karin baa jira biyaha keliya suulin karaan ilaa dhagaxu qofku isku dilmaye wixii dhagaxu uusan meesha ka dhammayn karin dhib ma leh muxuu ku suulinayaa ku masaxayaa biqaalicin uu ku masaxo mid fujinaya shay wax fujinaya kaasoo daahirin daahir ah kaasoo jaamidin qalalan kaasoo hayri muxtaramin mid xurmale heyrkiis waxa meesha la marinayo waa shay wax fujinaya oo daahira oo qalalan oo aan xurmo lahayn weliba min kayri intiqaalin guurguurid la-aanteed najaasada waa inaysan guurguurin meel bay ka baxday meel kale tagtay lama rabo iyo wa qabla jafaafin engegid ka hor najaasada weli ma qalalin waa laa yajifan najaasu wa safiin uli jir najaasada waa inaysan engegin najaasadii ma engegin walaa yantaqil suma qori jirin waa inaysan guurguurin waa intii un waxa weeyaan min kayri intiqaalin wa qabla jafaaf waa inat haddii meesha mar qallasho dee dhagax wax kama qaadayo biyaha khasaba hadday guurguurdhana biyaha khasaba hadda meesha hadduu doon isagu dhagax iskaga sii fududaya laakiin istijo u noqon mayso waxaa lagu istijeerisanaya wax xurmale waa inuusan ahayn warqado cilmi ku qoran yahay maqaarka kutubta jeldigooda waxyaalaha cilmi waxaasoo dhan wax la cuno waxaasoo dhan laysmarin maayo waay wbaqiya wabaqiyatu shuruudi ijzaaءi اlxajari anlaa yajifa najasu walaa yadra calayhi aakhar walaa yujaawiza safxata waxashafata walaa yusiibahuma waan takuuna اlaxjaaru daahirata sida ugu qornayd safiinaha ee kuwa lamidkaa wey faslun haadaa fasil wey wmin shuruudi salaati salaada shuruudeeday ka mid ahaatay adahaaratu dahaara qaadasho can ilxadai akbar xadadkii weynaa in laga dahaaro qabo wahuwa alqusl in la dahaaro qaato can ilxadai akbar laga dahaaro qaato wahuwa dahaaro qaadashadaas alqusl waa qubays taasaa laga maarmaana qofku inuu mayrto jirkiisii biyo ku camayo haddii qubays lagu leeyahy xadad akbaraa ku dhacay maxaa keenaya in laga qubayso xayd iyo nifaas iyo umulid saddexdaas xagga dumarkii ka imaanaya jimaac ama meni soo baxdana waa ka wada dhexaysaa wasaada kaiirun culimo badan baa ku daray haalian mid kaleo wahuwa lmowtu dhimasho waa lixdii haddii dhimasha dhacdo qofka dhintay waa in la mayro wladii midka yuujibhu qusliga waajibinaya khamsatu ashyaa shay yaal oo shana wey kaal slexaadna waa lagu daraa kow khuruujulmaniyi mani soo bixideed iyo waljimaacu jimaac labo walxaydu xayd caada ah wanifaasu dhig dhalmihi walwilaadatu umulidi intaa weeyaan arrimahaasaa waxay keenaan mayri saasaana looga mayranaya waaya wa furuudulqusli qubayska faralyaalkiisu itnaani waa labo niyatu rafci lxadai xadad iska koryeelidiis niyadiis in qofku xadad inuu iska koryeelayo uu niyeysto xadadkii alag bari weynaa iyo aw naxwuha niyadaa wixii la mid ah kaas waa mid niyo in lala yimaado kan labaadna wa tacmiimu jamiici lbadani jirka dhammaanti ku camimidiis basharan min jihati maqaar wa shacaran min jihati timo wain kafufa haba bata hadduu doono timo ha bateen waa in biyaha lagu camimo waa in biyaha lagu camimo sanka iyo dhegta daloolkeeda iyo ayar baasaa loo gaarsiinaya waaya marka hadduu mar laga qubaysanayo wuxuu qubaysahay timo badan iyo timo yar wuxuu doono ha lahaado waa la dhaqaya la dhihi mayo timahan waa badan yahaanayo waa badan yihiinoo dhaqid lama raba la dhihi maayo hal tin hadduu ka tago uusan biyaha gaarsiin qubayska waajibka qubayskiisa ma asixin marka u horeyso biyaha isku bilaabo niyadana hala xidhisho taasina wata mataanoo kale haddii gabadhu ay dhasho waxa weeye mataanka labaad markuu soo baxo kabacdi weeye qubaysku markuu imaanayo ilmo binu aadana muuqaalki wixii leh oo dhan hadday dhasho cad yarba allaha ka dhigo qubays baa lagu yeelanayaa waay sidaa markuu inoo sheegay uu kana ku daro wuxuu yihi faslu haadaa faasilu shuruu shardu dahaarati dahaarada shardigeedu alislaamu islaamnimo wey mudaaharo qaadanaya islaamnimo ha laga helo waa tamyiizu wax kala socona ha laga helo tamyiiz waa maxay tamyiiz waa in laga helo inuu cibaadadan sheego weeye gaalun haddee isagu ma aha ehlu ma aha gabar gaalad ah oo nin muslima qabo hadday jidho midhaa waa ahlu kitaabe say xalaal ugu noqoto waxaa waajiba inay qubaysato dee niyadeedina muslimad ma aha ilmo yaroo aan qaan gaarin haddii la rabo inuu dawaafo weesaa lagama maarmaana ninka muslimkaa gabadha ahlu kitaab waa guursan karaa laakiin gabadha muslimadda ah nin gaala ma guursan ka dhaho laakiin gabar gaalada ninku waa guursan karaa laakiin ahlu kitaab ah laanna isagu gabadhii waxay u badan tahay in islaamnimadii soo gasho oo soo soo loodiyo laakiin haddii gabarh muslimada nin gaala guursato iyadiiba islaamnimadii ka kaxaynaya gaalnimadii u geynaya taasaa laga cararaya iyo waxyaalo kale waxaa kaloo jira wacadamul maanici maanic la-aanti wax wax manciye waa inuusan jirin muxuu mancinayaa min wusuulilmaai biyaha gaaridooda ila lmaqsuuli kii la dhaqay meeshii la dhaqi lahaa biyaha wax u diiday inay gaaraan waa inaysan jirka ku dheganayn xanjaa ku dhegan daamir baa ku dhegan xini baa ku dhegan sacfaraan baa ku dhegan ya waxbaa saaran meeshii xabag baa saaran maanic sharootaa saaran waxaas waa inaysa meesha ku dheganayn si meeshu biyaha u gaaraan ayib khadi baa ka mida buu yihi khad baa saaran ama shamac baa saaran ama suba qalalan baa saaran xayr wasayalaanu baa shardi ah dareerid xubinka waa in biyuhu ka dareeraan maaha biyaha lagu qubaysanaya sidii saliiddii wax laismarmarinayo kale meesha waxa la rabaa biyihi inay ka socdaan wa an yakuuna almaau maaguna waa inuu yahay mudahiran mid wax dahiraya mutlaqanba biyuhu kuwa wax dahiraya waa inay yihiin mutlaqan waaye min kayri qaydin macnaa biyahan biyo mutlaqa waa inay yihiin qayd laazima haddii la yidhaah biyo bad iyo biyo kadaa iyo dhib ma leh horta biyo maxaa la yidhaahdaa biyo ii sheeg haddii lagu dhaho biyo tilmaan maxaa ku tilmaamaysaa qeex saa'ilun latiifun shafaafun yatalawan bilowni اlinaa'i yakhluqu اllahu riya cinda tanaawulihi wataa qeexidiisu waa dareeraa leedaha dareere khafiif ah waaye latiif shafaaf oo dee waxaan qiro lahayn wey khafiif ah iyo talawan ku midabooba bilownil inaa-i weelka lagu shubay midabkiisa biyahaa shubtid weel madow haddaa ku shubtid wax madoobu ekaanaya waaye mid cad haddaa ku shubtid waa wax cad weel guduudan ama si kala ah oo sidii u ekaanaya bes hadba weelka lagu shubo bay u midab ekaanaya ilaa yakhluqu llaahu ilaahay baa abuuraya arriya cokanaan iyo wabxid cinda tanaawulihi marka la qaato markaa saa loo qaato la cabo xoolahay dadku cabaan baa ilaahay wuxuu gelinayaa oo ku dhex abuurayaa in laga wabxo oo ay dilaan onki onki bay dilayaan waay aqsaam اlmiyah buu yihi sharxu min xayثu muxaluhaa waasluhaa biyaha oo dhan noocyadoodu meelaha ay ku jiraan iyo asalkay ka yimaadeenba waa toddobo saddex cirkay ka yimaadaan biyaha roobka thaljiga iyo beredka afarna dhulkay ka yimaadaan biyaha badda biyaha webiga biyaha ceelka iyo biyo il ah il iska qolqolaysa waaye marka baankaas waa inuu yahay mudahiran mulaqan bianlaa yuslaba mudlaq maxaa loo waxaa weeyaan bianlaa yuslaba ismuhu magaciisa waa inaan la siibin magaciisa waa inaan meesha laga qaadin bimukhaaladati daahirin sababkeed bimukhaaladati daahirin mid daahire dheehidiis kaasoo yastakni lmaaw canhu biyuhu ka kaaftoomi karaan shay daahiro biyuhuna aysan u baahnayn awgiis yaa waa inuusan biyahan dheehin hadda fiiri kal casiiri wal maraqib hoos ku yidhi lamarshan ma ujeedaa biyaha meesha ku jira saa sharaab casiir baa lagu daray ama maraq baa lagu daray washaayi walqahwa ama shaah iyo qaxwaa lagu daray ku yidhi sharxu bes shaahu waa daahir qaxwuhu waa daahir maraqu waa daahir casiirku waa daahir laakiin biyihii bay magacii ka wadayaan shay daahiroo ku darmaday baa biyihii magacoodii dilay war waxaan waa maxay waxaan de waaba shaah buu leeya biyo maaha waxaan waaba maraq waxaan waaba casiir ya waxaan waaba qaxwo wax kaloo dhahayaa qofkii magacii meesha waa ka wadmo waa la siibay maxaa siibay shay daahir oo ku darmaday saa waa inaysan dhicin yastakni lmaaw canhu biyuhuna ay ka kaaftoon yihin biyuhu ma baahna shaeyadan baahiya uma qanan waayo marka waxaa la yidhaahdaa mukhaalid iyo mujaawir baa kala jira xaddiisana halkaasoo soo kuugu dhigayaa ka fiiri waanlaa yatagayara waa inuusan doorsoomin binajasin najaaso waa inuusan ku doorso biyahani waa inaysan najaaso ku doorsoomin biyuhu hadday mar yar yihiin oo laba qulateen ka yar yihiin najaaso kastoo ku dhacda waa u dhammaynaysaa hadduu doono yousan doorsoomin hadday laba qolateen ay ka badan yihiin ma najaasoobayaan ilaa in midabku isbedelo ama dhadhanka ama urta mooyaane walow in yarba ha ahaato walow taqayuran yasiira doorsoon yarba allah ka dhigo wain kaana almawbiyu hadday ahaadaan duuna alqulatayni laba qulatayn kuwa ka yar ziida waxaa la ziyaadinayaa oo loogu darayaa ya bian laa yulaaqiyahu inuusan la kulmin najasu najaaso inaysan la kulmin najaasadaasoo kayru macfuwin mid la cafiyay keyrkeeda canhu xaggiis biyuhu qulatayn hadday ka yar yihiin najaase ayr aan la cafin waa inaysan taaban tii la cafiyey waaba la cafiyey najaase aan la cafin haddii biyo dalow iyo laba dalow iyo shan tanagi ah ay ku dhacdo bes weeye ur iyo dhadhan iyo midab ha ka fiirin qulateynba waa ka yaryihiin saasay najaase ku yihiin biyo kale in loo helo oo ay bataan mooyaane waay bahalladan yaryarkaado haddii xubin laga gooyo aan dhiigu ka dareerayn haddii biyaha kaaga dhacaan sida daksi iyo wixii la mid a dhib ma leh adigu haddaadan ku tuurin biyuhuna doorsoomin dhib ma leh wala istucmila waa inaan la isticmaalin fii rafci xadad biyahan xadad iska koryeelkiis aw isaalati najasi najaaso iska suulinteed waa inaan loo isticmaalin biyaha haddii qof xadad iskaga suuliyeyo uu ku weesaysay iyagoo yar ama najaase iskaga suuliyey khalaas waay dee mar labaad laguma celin karayo wey hadda marka labaad a wejiga dhaqasi iyo marka saddexaad iyo qofka intoo isoo weese qabay weese cusub isna weesadii cusbooneysiinaya iyo qubays sunnaa iyo iska qubaysanaya sida qubayska jumcada kale iyo biyahaasi waa caadi laakiin marka koowaad meesha aad dhaqaysid waa faralkiibaa dhaqaysaado mada waman lam yajid ilmaa-a qofkaan biyo helin ow kaana wuxuu ahaaday yaduruhu miday dhibayaan almaa-u biyuhu tayamama waa gebagebaysan ama waa booreysan biyo ma hayso ama biyahaba dhibaya ma isticmaali karo wuu booreysan goorma bacda dukhuuli waqti waqtigu intuu soo galay kabacdi buu booreysanaya iyo wa zawaali najaasati bacda zawaali najaasati najaasada suulideeda kabacdi najaasada waa in la suuliye qofkan biyaha naftiisa uga baqaya waa jiran yahay ama xubinkaana caafimaadkiisu daahaya ama calaamad foolxun bay ku reebayaan ama biyaba ma hayso xisi iyo sharci kuu doonaba ha u waayo xisiga marka u waayo biyihiiba lama hayo inta la raadraashay sharci haddii lagu waayana biyo waa la hayaaye maanic baa jira u diidan inuu biyaha isticmaalo neef xayawaan ooman baa u jooga xurmo leh ama dhib kalaa jidha waxa weeye dee ma isticmaali karo waay marka najaasadin waa inas aan la cafinin qofka isagoo najaasa ku taal wa iska weyseysan karaa laakiin haddii booraysi tahay waa inuu najaasada iska suuliyo haddii ka waran najaasa qofkii ku taal in la suuliyana waa suuroobi weyd u iska booreysanaya najaasadii ku taal ibnu xajar baa qaba rimliguna wuxuu leeyahay may wuxuu tukanayaa salaatu faaqidi dahuureyn qof biyo iyo boorba waado ka dhigan yahay waxba yuusan booreysan ijaasa ku taal ka asixmaysa waxaa kaloo shardiya wa macrifati lqiblati baa shuruudaha ka mid a qiblada barashadeed hadduusan aqoon waa dadaalaya intuusan booreysan qibladu intay dhanka ka jidha ha ogaado wa macrifati lqibla marka xaggee ku xirnaa midaan tayamama waa booreysan goorma bacda dukhuuli اlwaqti kow wa bacda zawaali najaasati wa bacda macrifati اlqiblati qiblada intuu bartay ka bacdi buu booreysanaya bituraabin buu ku booreysan ciid khaalisan khaalisa dahuurin wax dahiraya lahu qubaarun boorna leh filwejhi buu ka booreysan wejiga iyo walyadeyni labada gacnood yuratibuhumaa wejiga iyo labada gacnood wuu kala tartiibinaya bidarbateyni laba soo qaadasho laba dhulku dhufasho midna wejigaa leh midna gacnahaa leh saasuu isticmaalaya boorka uu isticmaalayo midabkuu doono ha noqdo hal ahaado ciid iyo cadduun iyo bacaad iyo wuxuu doono ha noqdo boor haddii mar lahayo waay qaabka wejiga booska loo maraya gacnahan keyfiyada loo booreyso lambar toddobu kaaga sheegaya hadhowt ka fiir insha allah gacnaha alqaabka la isku marinayo laba jeer buu dhulka ciidda ka soo qaadanaya biniyati istibaaxati fardi salaati salaad faralkeed bannaysashadeed buuna ku booreysanaya salaad faralkeed bannaysashadii niyatu rafcilxadad maaha xadad ka kor noqon mayo qofkan labiyo ma hayse waa istibaaxa bannaysasha wey waay maca naqli soo rarasho maceed waxaa shardiga boorka inuu soo rarto dhulka ka soo qaato ama hawada ciid maraysa waa inuu ka soo qaato xaggee loo qaadaya xubinkii la marin lahaa baa loo soo qaadaya maca naqli soo rarasho maceediyo waa masxi awalil weji wejiga awalkiisa masixidiisa waaye niyada markuu wejiga boorka marinayo waa in niyadii joogto markuu ciidda soo qaadanaya hadday joogtay ilaa wejiga uu marinayo ha hayo niyada hadday dhexda xataa ka tagtay markuu wejiga marinayo niyadii waa inay joogto waaya meeshaas boggan dhexdiisaana wuxuu ku dhigayaa waxa uu dhahayo wa min adaruuriyi waxyaalaha lagama maarmaanka waxaa ka mid a fi tayamumi macrifatu ljabiirati kabniinka barashadiisa iyo waxkaamaha waaye waaye axkaamuha kabayga qofka la saaray ama faash jeesada iyo faash wax ku duuban yihiin axkaamta ka imaanaysa qof meel wax ka gaareen ama jabeen wax la mid a axkaamteedana halkaasuu ka sheegaya xubinka ay saaran tahay inta ay ka qabsatay salaadda ma la soo celinayaa lama soo celinaya mayaa axkaamta la xirsa intaasna soo daalacanasaan insha allahu tacaala waa in dhib yar weeyaan والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب